layidhahdaa khamiis cumar iyo laxow qaadka waxaan ku bilaabay marduuf marka dambena waxaan cuni jiray kolombaha qaadka la yidhaahdo saanu cunayey ilkii oo dhan buu iga qaramsaday hadda muddo labaatan iyo shan sano ah yaan cuni hayaa hadda waxaan cunaa bahal kaloo haddana oo waalan oo la keenay oo layidhaha moqooqaa oo caleen kilix oo aan afka layskaga gishanayaa marka kii geedan waama kari waayno hadda waxaan ku soconnaa inaan cunno kii caleenta kilixun danta kuu qasabtay inaad kuwii hore aad cuni jirta iska daysid maxay tahay ilkalaanun baa igu qasabtay midka caleenta intaan murmursanno bal waxaad ii sheegtaa maxay ku kala duwan yihiin kuwaan aad awal cuni jirtay oo kolombaha iyo kangeeta iyo giza iyo kooqaha hadda maanta cunaysid maxay ku kala duwan yihiin muquuqaaga hadduu soo baxay un haddaan lagu waashay kolba marqaan baa laga raadayaa sida la sheeg marqaankooda markaas suu kala duwan yahay waa kala duway maxaa yeelay marqaanka hore oon iska qiili jirnay qaadka kolombaha caayar baan meel iska fadhiisanay laakiin hadda midkaan waxaaba habartii wiilkii dadkii oo dhan yaa laisla wada cunaya oo meel baa laisla wada fadhiisan xisbad baa malekan xismaddu dadka qaadaysan bal walaa adigana magacaada isheeg kadib waxaad ii sheegtay aday muddo inta leeg baad aad qaadkan cuni jirtay weli aday horta weligaa ma cuntay midkaan maqooqaha magacayga xared baa layidhahda laakiin bahalkan aad baa u xun maalmihii u horreeyay aniga aan bilaabay maqooqaha jo waxaan galay kawalaan baan galay marna waan ku dhaga beeliyo farahan ka qaadiba hadda waxaan cunaa kolumbaha cunaa adiga waxaan ku arkaas ilkahaada weli waa ay fiican yihiin oo dhibaato ma ay gaarin soo hadda ninkan ma aragtid hal ilig marka kuma taalla adigana hadda waqtigan waxaan ku arkaa qaad baa cunaysa markaasoo kama baqdi inaad ninkaan u kala aad noqotay hadhow aad ilkaho dhan ay ka baaba'aan maadaama markaa qaadkan kala duduwan aad cunaysin dhib weyn buu leey bahalkan ma garat qoraxda kulul biyaho kaa dhammaada adoo ilkaan kugu dhacda muqaqa waa un asaga caleen kaligiis dhawaanahaana magaaladan gaarisa waxaan arkaa muqaqadan marka aad loogu isticmaalaa oo qaadkan meerood ka imaada lamaba isticmaalaba qaadkan kaluuba suuqa ka bixi somaha aniga muqaqaha ma taqaantaa maalinkaan kow aan bilaabay joh baan galay kawalaan marka la ii dhawaaqana dadka waa maqlaayba dagool baan nahay marna ciddaan daba mariba marqaankiisa waa saa'idba maxaa loo jeclaadaa dadka aad bay ugu isticmaalaan magaalada gaarisa dhawaana maxaa lagu jeclaadaa waxaa jeclaay dadka ilkaha qabin bas qofka la jecel ma laha iyo lacag yarihiisa waa la begebege konton shilin boqol baa la gadaa biciisa iska yar laakiin baalka dhib buu keenay dhib ma fiicno bal maadaama adiga iska dhaaftay kuwan kale oodun muqooqaaga magaalada kusoo baday dhawaanahan aad cuntay awalna aad cuni jirtay kuwii kangeeta iyo giza iyo waxyaalaan waxyaalaha kuwa yaabka badnaay oo labadan nooc oo qaadka oo la cuna ood soo martay bal waxa iiga sheeg horta maalintan maqooqaha waddanka soo galay wax lacag yari baaba ku soo dhacday magaalada oo dhan asal hore waxaan ka bixinay saddex kun oo shilin nuskeli oo kolombaha hadda maqooqaha konton shilin ama labaatan shilin aa noola beegihayaa markaa lacagtii waaba sii yaraatay lacagtiiaba lagu soo bixilahaya saddexda kunan ku qaylayn maba haysanabo laba boqol haddaa maanta kibargu soo helno soddonkaa lagu qaylay laba boqol iyo konton ciddaa loola fakarayaa ninkan wuxuu sheegay markuu muqooqaha cunay in uu musqushu kaba la'aan galay dhagahana uu beela maxaad ku aragtay adi waxaa waaye ninba dhiiggiisa siduu yahay yuu u kala qaadayaa markaa ninkaas kablaan buu dhigayaa mid wuu waalayaa oo dalkuu siiganaya midna waxaa waaye meer buu qabaa oo xoogow ku shaqaysanayaa aniga waan caadi waa ku ahayo aniga waxaa maxamed ismaaciil waxaana cuni jiray qaadkila laare haddana waxaan cunaa waxaan kasokadib waxaan cunay qaadkila colombo haddana waxaan usoo dhigtay caalama kooqaa oo iska iska baaci jir kooqaa dhib weyn buu leeyahay hadda waxaan intaan muddo waxaan cunayaa hal sano iyo bar waan cunayaa waxaan ku arkay gaas laabjiyax badan
laakiin muqooqaaqa aad baa loo isticmaalaa isagooba intaasoo dhibaato aad ku sheegaysiin dhawaanahan markaa qaadka meerowga iyo qaadkan muqooqaa muqooqaada markaa aad loo cunaa muqooqaa aad loo cunaa ugu yaad badnaa anigoo hadda ka hor inaan dameer qashin cunaa inaan sigaar iist oon dameer ku leexday quruf muku yidhaa sigaar iist aan qof bini aadan muuya uga haraantii daweed intaasa u dhib badnatay barqa waxaa ii geystay